kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka falanqaynta jimcaha waxaannu toddobaadkan kaga hadlaynaa muran siyaasadeedka ku soo noqnoqday somalilankaasi oo qiyaastii tobankii sane ee u dembeeyey marba si u dhacayey laakiin ujeeddada guud iskaga mida waxaana barnaamijka marti iigu ah maxamed jaamac axmed waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada waxaase uu miiska ku fadhiya oo doodan uu kaga qaybgelaya mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga talada haya waxaa ku xiga xildhibaan xuseen axmed caydiid waxaa isaguna uu miiskan ku fadhiyaa mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridkaah ee waddani labadooduba waa sharci yaqaano waxau naga mahad celinayaa wakhtigooda maadaama komishanka ama guddiga doorashooyinka laga hadlayo waxaan ku casumay barnaamijka guddoomiyihii ugu horreeyey ee komishankii ugu horreeyey somalilan sannadkii labadii kun iyo labadii cabdilaahi cabdi xaaji cumar oo cabdilaahi jawaan loo yaqaano ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka falanqaynta jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o e in kasta oo muranku heerar kala duwan uu soo marayey laakiin waxaa toddobaadkan ugu dembeeyey uu cirka isku sii shareeray markii mas-uuliyiinta xisbiga waddani ay ku baaqeen in kulan ay isugu yimaadaan taageerayaasha xisbigu xarunta dhexe ee gobolka marooti uu xisbigu ku leeyahay haddaba su-aasha ugu horraysa waxaan siinayaa xuseen axmed caydiid xuseen maxaa keenay iminka inaad ku baaqdaan isu soo bax waxaan muddo la soconna horta sannad iyo badh ayaa doorashooyinka dib inooga soo dhaceen muran siyaasi ahoo taagnaa darteed murankaa waxaan u nisbaynayaa dadku hadday shaqo galaan oo doorasho la galo waa la dhaliili karaa cid waxbay ka tirsan kartaa eedaa la soo jeedin karaa waa wax la eegi karo oo dee laga gungaari karo xeerkaa tilmaamay waddada loo marayo arrintii berigaa doorashadaa ka soo bilaabantay ee saluuggaas yimi ee komishanku inuu dhinac noqday lagu eedeeyey ee madaxweynaha loo gudbiyey ee aanu madaxweynuhu marin waddadii xeerku tilmaamay ee ahayd inuu guddi madax bannaan u xil saaro oo waxay la timaado soo hesho riboor warbixintaay keento uu ku go'aan qaato sannad iyo bar madaxweynuhu taasu diidana ninka la leeyahay dee waa loo wuu u exday komishinku waa isaga waa madaxweynaha komishinkii maanuu berii yeelin eediina kuma laguma caddayn hajooga meesha uu bay noqotay murankaasi wuxuu inaga qaatay iyo siduu madaxweynuhu udub u hortaagnaa ee qodobkaa uu u diidanaa qodobkaa tilmaamaya marka arrimaha kor ku xusan waa marka lasoo eedeeyo la dareemo waxaa madaxweynuhu magacaabaya guddi baariseed oo ka soo warbixisa si uu ugu go'aan qaato eeg markaasaa ina xamiilay ma garanaysa sannad iyo marba inaga qaaday siday doontaba ha noqotee layna soo dhexgeli la dhammee heshiis baa lagu qoray nooshin baa lagu heshiiyey in bal komishankiina la bedelo ka dambena la kordhiyo oo laba xubnood lagu daro oo labada mucaaradkaa loogu daro beesha caalamkaa inugu dhexdhexaysa inugu dhexdhexadisay madaxweynuhu markaaba niyad wanaag madaxweyne muuse biixi niyad wanaag kama ahayn waayo xeer kaa soo maray shan wax ka bedel oo hore wax ka bedelkii lixaadee uu samayn lahaa madaxweynuhu wuxuu yihi xafiiskayga ka bix maayo baarlamanka halaga halaga halaga halaga gudbiyo saxeixiisuu diidayey inuu ka muuqdo oo dabeedna uu ku yeesho saameyn ku yeesho mudanayaashiisoo bahalkaasi ku hirgalo golahaba iyadoon la gaarsiin waa tii la dilay kulmiyaa dilay ma garanaysaa mooshinka waa la liqay haddana beeshii caalamku ku maslaxday xisbiyada mucaaradkaa in doorasho lagu galo aqbalay kii cusbaayaa lasoo xulayey ee ay ahayd wixii marankii horo keenoo dhan inaanu ka hadhno afartii jihe ee laga soo xulayey xaggii guurtida iyo labadii xisbi mucaarid saddexaasba way iska ilaaliyeen wax muran keena inay inay inay keenaan madaxweynahay ka dhalatay madaxweynahay ahayd inuu ku ilaaliyo xubnaha kale inay wax shuruudaha buuxiyey ilan tiro uun maahae shuruudaa la socda anigoo kale iyo kaadaaran dhamaysto anigoo kale dee ima ogolo xeerku ee kada qof walba uma ogolo xeerku anigaygana inu ogolayn waxay haddii aniga laysoo qoro dee inuu madaxweynuhu eegu igu celiyo siduu ugu celiyey xubintii hore ee guddoomiya golaha guurtigu labadii xubnoodee uu soo xuray hore siduu mid ugu celiyey xubintii foosi lo odhan jiray ee weliba laba munaasabadood madaxweynuhu uu ka sheegay inaanu wuxuu ku celiyi jirin oo ku ixtiraamay ee foosi hadlay waxaan ka wadaa waajibaadkiisa ahayd laguma dhaliilaya madaxweyneha waajibkiisa ahayd xubintu u arkay inaanay buuxinayn inuu celiyo laakiin taa macnaheedu maaha kuwiisa inaanu ku eegin shuruuda maaha dee xubno aanu shuruudihii ku eegin xubno aanu heshiiskii ku eegin xubno murankii hore mid ka soo hadhay anigoo ixtiraam u haya inanta oo sharaf inan sharafla ay tahay haddana waxay ka mid ahayd komishan la eedeeyey oo aan arrintoodii la baarin uu madaxweynihiis hortaagay in la baaro oo aan lana beri yeelin waxna lagu caddaynin ee kada lixdii hore dembi kuma hadhin oo iyadu beri kamay noqonin waxa lixdii kala reebay baa iyadana reebaya moogta xubnihii kaleo dhum way iska ilaaliyeen madaxweynuhu wuu keenay markaa murankaa maanta madaxweynahaa soo kiciyey golaha geyntiisii baa timid maaha uun madaxweynuhu inuu dayidhaa golaha iyo maxkamadda ee isagaa ah sharci ilaaliyaha koowaad ee dalka isagaa ah oo inaaliya ahayd oo horaa loo ilaaliyeyo maxamed xaashi cilmi guddi diiwaangelineed oo u horreysay balaadaadar ma waan waame waa reference wixii la maray waddadii la maray baa sharci noqota maxamed xaashi cilmi waa la celiyey beri guddi diiwaangelineed iyo commissioner ahayd mooyaane kii ugu horreeyey commissionkii xigay labaad ilhaan maxamed jaamac baa laga celiyey oo daahir yaa la celiyey oo xisbiga kulmiye soo soo diray commissionkii maxaan ku dhahdaa afraad ee imaka xilku ka dhammaanayo waxaa laga celiyey maxamed cismaan fadar oo ay soo xisbiga wadani soo diray waxaa lagu celinayaa waa xisbi baad ka tirsan loo aanaynaya madaxweynuhu imaka kanuu celiyey xisbi wadani buu aaneeyey bal adeegada kuwiisa marka loo aanaynayo qofkii kaambeynka ku soo dhoweynayey qofkii ololaa u soo dhoweynayey qofkii kulmiyaynu lahay hortiina ka ahaa markuu qorayo madaxweynuhu dee markaa baleeg murankii halkaasuu dee ka abuurmay maxamed jaamac waad maqlaysaa oo degeysanaysay maxaad ku jawaabaysaa waxaan ku jawaabayaa bismi illahi raxmaan raxiim horta xisbiga waddani waa xisbi qaran oo xuquuqaad badan leh oo sharcigu siiyey lama diidana tallaabada ay hadda qaadeen ee ay dadka isugu yeedheen arrin ku xidhan commishin la ansixiyey ma aha eh waxa weeyaan waa mid siyaasi oo isagu awooddiisa horta uu ku eegayey bay ahayd sharcigana wax ka baxsan bay ahayd waxa weeyaan qodobka tobnaad ee xeerka konton iyo kow baa tilmaamaya nooca isusoo baxa ah ee la samayn karayo iyo sifaha loo samayn karayo haddii ay iyagu doonayaan oo sharciga ilaalinayaan waxay weydiisan lahaayeen in ay tagaan xafiisyada ay khusayso oo ay weydiistaan inay dadka weynaha ku shir maaha xaruntooda shir bay ku qabsan karaan shirarka cidda ku qaban kartana waa la yaqaanaa guddida fulinta hogaanka waa la yaqaanaa tiradaas intay tahay laakiin intaan mikrofon qaato haddaan idhahda dadka weynaha somalilan ee caasimadda ku nool ee ayidsan xisbiga wadani ha isugu yimaadeen xarunta xisbiga waa la garanayaa inay fawdo tahay waa la garanayaa inaanay shir xarunta ka dhacay ahayn ay mudaaharaad tahay mudaaharaadkuna sharci buu u baahan yahay horta wax weyn taa way ka baxeen arrinta uu ka hadlayo ninka la yidhaahdo xildhibaan xuseen ka hadlayo ee la xidhiidha commishinka laba isaga khaldan maantaynu joognaa xubinta commishinka ah qodob baa tilmaamay labaiyo toban la yidhaahdo shuruudaheeda iyo waxa lagu xulo sida loo soo xulayo cidda soo xulaysa iyo inta ay marayso cid baa soo jeedisa cid baa loo soo gudbiyaa golaa loo gudbiyaa guddi buu hortagaa golaa ansixiya ama diidha maalinta uu qofkaasi noqdo qof golaha wakiiladu ansixiyo xuseen ka mid yahay waxa weeyaan xuseen hadda oo aynu fadhinu dastuurkii jabiyey hadda oo aynu fadhinu xeeroosaadkii jabiyey golaha waxa weeyaan inta badan baa inta yar baa inta badan u hoggaansantaa go-aanka golahayiga wakiilada ka soo baxay oo aanan anigu u codaynin waan ku khasbana waan ku gowracnay waana ilaalinaya waana ku doodaya inuu yahay go-aan jiro sharciya waxa weeyaan wuu fadhiyey go-aankii golo ku ansixiyey riiraac riiraac waa la soo jeediyey cid baa soo jeedisay waxa weeyaan golaha loo soo gudbiyey guddi baa loo soo jeediyey iyagoo isku soo raacay bay soo wada gudbiyeenoo golaha waxay idhahdeen wuu u qalmaa in la ansixiyo waxa weeyaan golihii baa la hor keenay golihiina wuu ku qancay inuu la ansixiyo oo uu qalmo oo wax allaala wax dhibaata ayaana jirin saasaa lagu ansixiyey horta maantay ta halkuu taagan yahay aynu taaganna waxaynu taagannahay qodobka saddex iyo tobnaad oo ah sidee buu qofku ku waayi karaa xilka commishinkaahi wuxuu ku waayi karaa shuruudaha halkaa ku qoran oo ah dee horta ha shaqeeyo marka uu shaqeeyo waxaa soo baxaysa barshiyaalitygiisa iyo barshiyaalitygiisu markaas soo baxaysaa markaasay iman kartaa inay cidi ka dacwooto markaasaa la odhan karaa musuq maasuq iyo eexba sameeyey markaasay dacwoon karaan markaasaa la marin karayaa waddadii iyo shuruudihii laakiin xubintii oo beri ah oo la ansixiyey oo muwaadina oo xaq u leh shaqadan inay qabato dee waxa weeyaan madaxweynuhuna kama noqon karo isnama kama noqon karo in yaraan ka gudbo xuseeno cabdilaahi horta inaan idiin imaada laakiin laakiin middaan walbayda ku dardaaray haynaga qofaynina hanay naga kooxaynina dood waxaan doonaynaa dhibaatooyinka muranadan siyaasiga maaha commissionka oo qura laakiin murankan siyaasigaa laba kun iyo sagaalkii bishii sebtembar labiiyo tobankeedii sidan oo kale ayaa xisbigii mucaaradka xilliga ahaa ee kulmiye banaanbaxuu sameynayay xilligaasoo daahir yaala madaxweyneye isla doorasho dib u dhacday baa laga mudaharaadayey toban sane kadib halkii baa la jooga marka waxaan rabnaa inaynu dadka ay wax naga dhexlaan oo u iftiimisaan sharci yaqaanana waatiin xildhibaanana waatiin labadii xusbiye muxuu ahaay mucaaradka iyo muxaafidkiina waa ka socotaan inaad kor eegtaan baan doonaya guddoomiyii ugu horreeyey guddigii doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji xumar cabdilaahi markaas si gaara ugu noqotay hay-addan commissionka bal dadka in yar u sharax miyaana ahayn hay-ad madax bannaan bismi illahi raxmaan raxiim way tahay hay-ad madax bannaan anu waxaan jeclahay labada xisbi dee dood bay leeyihin ninba aragti bay leeyihin oo ay ku hadlayaan laakiin waxaa inla mideeyey ee qof walba ku qasaba waa xiriirkaa lagu heshiiyey ee yaalla ee dalka u dejisan waxa weeyaan komishinka doorashadu waa hay-ad madax bannaan waa hay-ad qaran waa hay-ad garsoor waxa weeyaan toddobada xubnood bay ahaayeen toddobada xubnood markaa qaab lagu soo xulaa jirta qaabkaas shuruud buu leeyahay low lamber tobanti labadii kun iyo kow ayaa caddaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday saddex madaxweyneha keenayey labana ururada mucaaradka marka ahayn magala xisbiyada mucaaradkaa keena lamana guurtida toddobadu saas ahayn magala sidii ku socdaan waxa weeyaan marka lasoo xulo shuruudaha qofku reebaya oo ka mid ah inaanu xil qaran oo weynahay xil qaran inaanu hayn inaanu shaqaalo dowladeed hayn inaanu dalka jumhuuriyadda dowladda meelle kaga jirin wakti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood labadii bilooda ugu dambeeyey inaanu shaqaalo dowladeed xilka ahayn mushaharna aanu qaadan annaga kumishakayga markaa nin baa lanaga reebay shuruudahaasi qabteen haddana afar iyo shan iyo afartan cisho kadib baana laga daba keenay waxa weeyaan markaa markay ku soo ururaan madaxweynaha loo qoraya madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto ma soo ceshan karo xubnihii awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa le golaha wakiilada ee labadan mudana ka tirsan yihin anigoo qadarin u haya aad baan maanta runtii uga xumahay inay iyagoo labaduba waa laba garyaqaan kii aanu ku soo saaray wakaa imika waan soo qaatay two tops fa parliamentary electionkii waa kii go-aankii waa tii riboodkaanu ka qoray kanna waxaa weeyaan kii hay-adihii markhaati furka oslo university norway markhaatigii ka yimid ay qoreen labadaasaan tusaaleaan u soo qaatay waa xubnihii ugu dambeeyey anigu aan aada ugu han weynaa labadooba tartankay ku jireen waxaa ku jira ilaa dhowr iyo soddon lix iyo soddon jaamiciina oo dhallinyaro u badan marka runtii waxa weeyaan waxa weye waxaa baarlamaanku geeyo qasab bay nagu tahay baarlamaanku wuxuu leeyahay marka loo keeno madaxweynuhu shurguddoonka u gudbiyo waxaa loo gudbinaya guddigii kala eegeysay kala reebaysay guddigaasi markay eegaan shuruudihii way reebayaan ninkii aanu qalmin waa tahay imika oo kale miyaan la odhan karin reeri imika oo kale reeri reerihiibaa door kule oo waan kuu soo wadaa reeraha waan kuuso waan kuusoo waan kuu soo wadaa waxaa nasiib darro ah doorashooyinka ugu horreeyey waxay noogu hagaagay saddexii doorasho horaa la ammaana aanu qabannay qabiil baan jirin imika xisbigii hab dimuqraadi ahayd saddexdaa urur lix urur baa lagu tartamay markii saddex xisbi ahayna saddex xisbaa lagu yara qoys baa saddex ruux oo saddex qoys saddex xisbi kale jiray nasiib daro wixii qabiil bay naga galeen qabiilkuna ma laha iyo xisbi siyaasi ah in la wadaba iyo badroon marka waxaad arkaysaa waxay ku dhex dhacday wixii hoggaanka xisbiyeed iyo xukuumaddiba inay ku dhex milmeen reerihii reeruna dunduma haddaad imika tira dundumo dhoobo ka maydh miyay dhammaanaysaa soo socon mayso waa basashaa la dhilayo way ilka waxaan daawanaya xalay tayada loo jawaabayo beela ku taageerayaan buuri madow hadalkiisi oo leeyahan beesheeda raacsan laguma adyadoon karo haddaan naga aamusina waxaasaan samayna xisbiyadu inay halkaa dadka gaarsiiya waa nasiib daro waxaa iyana tusaalelan ka hadlaya wixii xajiin keenaya marka xubnaha la xulayo madaxweyneha ahaado xisbi ahaado in layska ilaaliyaa wanaagsanayd laakiin mar hadday dhacday sharcigaa loo footeeyey ee lagu ansixiyey waa in loo hoggaansamaa ciddii aan ku qanacsanayn waa inay maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare waa inay u qortanaan hebel ay duraan hebel baanu diidanay waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan ku diidanay markaa taasay ku ansaxaysa baan doonaya inaan siiyo xuseen adoo soonoo urinay halkaad ku darsanaysa lakiin su-aasheedu waxa weeye yayna si gaara commission u qaadanin golayaasha dastuurka wuxuu siiyey idinkiina fadhiya wuxuu idin siiyey shan sannadood madaxweynaha wuxuu siiyey shan sano golaha deegaanka shan sano guurtida sidaasi la mid a laakiin waxaa muuqataa golo kastaa inuu si dhaqana inooga noqoto inuu muddo dhaafo miyaan la odhan karin waa lagu dadayaa inta kale dhuuxa muranka siyaasiga wuxuu ku qotamaa inaanay xeerarkii doorashooyinka la xidhiiray lagu dhaqmayn oo madaxweynihii sideed sano fadhiyaan een ugu dambeeyey madaxweynihii ka sii horreeyey sideed sano isna fadhiya ama sagaal sano marka taasi miyaanay la odhan karin waa waa rukunka soo celcelinaya muran isku nooca toban sano kadib xuseen broseeskii buu maray oo guddi buu maray oo guddigii baa shuruudihii tidi wuu buuxiyey oo gudbisay oo dabeedna golina sidaasuu ku ansixiyo sidaasuu fir ku noqday iminka haddaad xisaab isu geygiiso oo aad meel dhexe ka soo qalado oo aad si weliba ukasa u qalado oo dabeedna natiijo natiijadii ka waduwani soo baxdo oo tidhaahda taasuunaan ku xisaab qaadanaya natiijada ah ayaan ku xisaab qaadanaya halkay ka qaladantay in lagugu celiyaa dee fiican ma garanaysa waayo xisaabtan waa de waa rog iyadaa khalad ah ma garanaysa jawaabtan soo baxday waa khalad oo meel bay ka soo qaldantay guddi hoosaadkaa waxa ka soo baxay warbixin beena go-aankii golaha iyo xildhibaanadiina waxaa lagu meelmarsiiyey oo lagu jujuubay mar haddii guddida ay go-aankeedii sidaa yahay ha loo codeeyo qofaan shuruuddii buuxinaynu wada ognay shuruuduhu waxay tilmaamayaan qodobka saddex iyo tobanaad faqraddiisa shanaad waa inaanu ka mid ahayn urur xisbi siyaasida urur oblig xisbi siyaasadeed kana madax bannaan yahay bal hadda eegada hadda kana madax bannaan yahay weeye ereygaa kada madax bannaanida ah ninka ololeeyey ee xisbina uu ololeeyey ee weliba hadallada laga haya ay ka mid tahay doorashadan maahee ta dambaanu waddani soo baxayn ta dambe ayaanu waddani soo baxayn laga hayo quranta oo la hayo isagoo hadlaya codkiisii kaa ka hadlayeela kulmiyeenu nahay madaxweynuuna hor fadhiyo isagoona kulmiyeenu nahay ee ololaynaya xubintaasi shuruuddii bay buuxin maadaama shuruuddaasi maqan tahay eegada golaha la horgeeyey golaha la horgeeyey wuxuu ku bineeyey shuruuddaa ayuu ku bineeyey go-aankiisii waxna waa u heliyeen kale oo ay ka wada warhaysaan dabeedna dee wax kastoo baadila wixii lagu saleeyaana waa baadil waa nal an void baan qabaa waayo xubinta aan shuruuddeedii buuxina ee aan weliba aqoon la-aan loo ageynay iyadoo la arkayo iyadoo la hor keenay iyadoo la tusay iyadoo tuu madaxweynuhu celiye ay ka dardar badnayd ka dardar badnayd oy ka kaambey badnayd eega daadeer haddana meelmarinteedu qaarna saa lagu celiyey dee ma ahayn shuruud la iluusan yahi oo inoo dhuubantay maaha marka waxaan qabaa maadaama shuruuddii ogaan loo jebiyey waa shuruudda lagu eegi lahaa hadduu jebiyo marka dambe haddaanu marka hore jebin maxaa lagu eega haddaanu marka horeba jebin maxaa lagu eega tan dambe waxa weeye tan dambe waxa weeye waa dhab oo doorashooyinkaa dib u dhacayaa geedi socodka dimuqraadiyadda waxay ku yihiin halis way ina burburiyeen labaynu magac ku lahayn nabadgelyada iyo geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyinku kow ka yihiin ayaynu laynagu ammaani jiray laynagu bajeeran jiray oo aynu kaga duwanay afrika inteeda badan iyo wadamada badanoo caalamka ah tii meesha way ka baxday anugu taa inta badan sababteeda waxaan saaraya waa komishanka doorashooyinka qaranka u xilsaaran doorashooyinka horta waana hay-ad ha madax bannaanaatee hay-ad xukuumadeed weeye shaqadeeda iyo maxaanku idhahdaa arrimaheedana ku ilaalinteeda madaxweynuhu siduu hay-adaha kale ee xukuumadeed ugu ilaaliyo ku ilaalinteeduu leeyihi inay gudato xilligeeda si timely ah dhaqaale haddii laga doonaya isagaa laga rabaa oo dee wixii kaga baydha isagaa taallaa xisbiyada uma taallo wixii caalamku inagu caawiya waa halkeeda kuwii ay u qabanaysay is yidhi walaa u ahayd hadday heshiis noqon waayeen meena qayb ka mida qayb ka taasna waa tan horena kaaga soo hadlaan kuri madaxweynaha ku eedaysnaa oo muranka inagu dheereeyey waaye bismillahi raxmaan raxiim arrinta komishanka haddaan intaa axmed xuseen axmed ka daba tago cidda doorashada diidan ee ay doorashadu u qabsoomi la'dahay ee ay ka suurageli la'dahay waa waddani sababta waxay tahay doorashadii baad ogeyd golihii madaxtooyada komishinkay diideen mar labaad baa la yidhi doorashadii ha la qabto komishinkii bay diideen iga bedela waa laga bedelay kii labaad bay diidan yihiin miyaad maalin kale eeg madaxweynuhu wuxuu diiday waxay diideen waxaa la yidhaha wuxuu keenay madaxweynuhu saamigii waxa la yidhaahdo dumarka wuu keenay iyagoo ka hadlaya mid aragta weligaa dadka laga tirada badan yahay oo ka hadlaya maaragta inantii keliya haydee ku jirtay sababtay u daba socdaan waa xidhiirka ka dhexeeya iyaga jendarka oo dhibaato ah aan meesha olwey okay waxaa la yidhaahdo madaxweyne wuxuu sameeyey hulmiye wuxuu sameeyey dumarkii waxaanu commishinkii baan keennay saamigii waa la waa la fulinaya hadda golo hor yaallaa waayahay intaa waxa weeyaan wuxuu ku xoqanayaa doorashadii baa waddani ka baqayaa haba yaraatee or qof waxba ma bedelo sideed toddoba xubnood weeye qof wax ma bedelo doorashadii ma qabsanaa go-aanku wax weeyaan waa guddi waa juuri go-aan baa waa collective go-aankoodu wax weeyaan qof wax ma bedelo ma samaynaa doorashadii ma ogola waa kow doorashada dibadhaceeda waxa weeyaan way kala duwantay marka koowaad horta awooddeenna dhaqaaluhu qayb bay ka tahay isma maamulee waa layna maamulaa dhaqaalaha aynu ku bixinna innagu haddaynu haysanno maalintaynu doonno intaynu go'aansanno ayaynu iska bixin karnaa iskuma filin waa layna maamulaayo caalamkaa lug inagu leh lug siyaasadeedba oo dee caalam ku leeyahay way inagu jirtaa waa taas waa qodob qodobka labaad bisayla-aanta axsaabta oo hanan kari waayey mandatekii la siiyey ummaddu siisay oo qabyaalad iyo reera ku dhex milan oo maalinba maalinta la yidhaha doorashaha la qabtaba waddani intuu tago boorama wuxuu odhanaya saamigii maxaa ka yeesheen dabadeedna waxa weyan jiq bay noqonaysaa reerba halkaa u boodaya waxa weeyaan mushkiladda taagan ee ugu weyne waxa weeyaan bisay la-aanta axsaabta oo aan u bislaanin waxa la yidhaahdo inay hantaan wilaayadii iyo wixii la siiyey mandatekii la siiyey inay ummadda ku matalaano iyaga taladu ka goodo reerihii baa gacanta ku haya iyaduna waa qodob kale waxaa kale oo iyaduna ah qabyaaladda oo iyaduna mushkiladeeda leh oo waxa weeyaan axsaabtii waxay u abaabulan tahay reer haddii lagu yidhaahdo ma waddani baa tahay waa lagu garanaya reerkaa tahay haddaad lagu yidhahdo ma kulmiyaa tahay waa la garanaya reerkaa tahay haddaad tidhahdo cid reerkaa macnaa waxa weeyaan in yaroo ilaahay uun dee daayey mooyaane oo dee dee sharaf le dee dadku ma wada xumee oo axsaabta ku kala jiraa way jiraan laakiin dadka u codeeya ee bayska u ahy waxay noqdeen reero ilaa taa laga gudbo oo reer hebel baa meesha haysta madaxweynuhu uu noqdo madaxweyne jamhuuriyadda somalilan leedahay uu noqdo oo loo arko oo aan u arag waxa la yidhahdo qofku inuu yahay madaxweyne reer hebelah waxa weeyaan mashaakilku wuu taagnaanayaa doorasho la qabtaana dhibaatay dalka gelinaysaa waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay oo golahu diyaariya wixii xeerar ahaa waa saami qaybsiga saami qaybsigana waa laga heshiinayaa badda ku duubani waxa weye waa ta reeraha reeraha waynu ka furfuraynaa laakiin waxa weeye maanta hundred percent doorashooyinka waxaa diidan intii dowladdaa cusub la magacaabay waa waddani oo ku duuban waxaa la yidhahda khadar ha la bedelo cabdillaahi ha la bedelo khadar iyo cabdillahi guddi bay ka mid yihiinoo waxa weyan waxba awood ma laha laakiin maxamed sida iminka xuseen ku doodayo haddii xubintii laga shakiyey ama hadal ay soo qaaday hadal yidhi iyo caddayme loo keenay idinku xusbiahaan maxaa ku faraysaan muranka miyaana ka wanaagsanayn inaad markaa xubin kale oo isla halku ka soo jeeda ka soo jeedo oon eedaysnayn keentaan horta waxa weeyaan xeerku rabitaanka qofka maaha waxa weeyaan xeerku wuxuu leeyahay waa in aanu u haynin xisbi ama urur wax xil ah wax allaala wax xilahoo u hayaana ma jirto waxa la yidhaahdo wax xubin ah oo maanta xisbigaa ah waan ka amsnaacay cabdillah xuseenow wax xil ah oo uu cid u hayaa ma jirto qofku wuu aaminsanaan kara xuseen wuxuu ahaa kulmiye wuu ka tegi ma aaminsana wuu ka tegi karaayo siyaasaddaba intuu ka baxabu halkaa istaagi karaa muwaadinbu halkaa taagan buu noqon karaa sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninkaasi waa muwaadin xaq u leh inuu shaqadaa qabto wax shardi oo ku jabanina ma jirto
anigu dhex geli maayo muranka maaragtay labada xisbi ka dhexeeya waxaan se ka hadlayaa wax baarlamaan ansixiyey iminka waxaa sheegay baarlamaanku waa hay-adda ugu sarraysay sharci deji dalka baarlamaanku markuu waxa ansixiyo oo isku raaco de waa sharci buu noqonaya waxa weeyaan haddii taa la saluugsan yahay dee lama yar waa afkay ka weynta in la yidhaha baarlamaanku wuxuu ansixiyo waa xaaraan waa in maxakabadda la dagaa xeer baan leenay maxakabadda xisbigii hadduu ka dacwoolaya amba qof maxkamadda dastuuriga ama maxkamadda sare ayaa burin karta wixii loo hayo in kaa la mariyo waad weydiin in kaa la mariyo ade dalkeena isqaan ku tay foolxumana way nagu tay haddii ay maalin walba toban sano kadib halkan oo kale waa la mudaharaaday laba kun iyo sagaalkii xisbiga kulmiya mucaarida mudaharaaday cabdiraxmaan oo guddoomiyaha xisbiga wadaniga golaha wakiiladu guddoomiyaha uu la socday ucid baa la socday labada xusbiba saasay mayla xusbiga ucid buu ahaa saasay labada xusbi mudaharaad ku ahaayeen maanta toban sano kadibna waa la mudaharaadaya maad mudaharaadaysaan iyo waan mudaharaadaynaaba la isku haya somalilan oo marka hore aan dunidu aqoonsanayn nabadgelyadeeda gobolkay ku taalla halis badani jirto in xagga shuruucda isha laga laliyo ama lagu dhaqmi waayo ama la isku ixtiraami waayo waa ka jawaabaya khadar waxa weeyaan horta mudaharaadka markuu habooyay xisbiyadu xaq bay looyana sameeyaan laakiin brosijur loo maraa jira wasaaradda arrimaha gudaha ama deegaanka markaa lagu samaynayo waa in waraaq loo qoraa waxay ka cabanayaan maali hiblaayo halkaasaa xisbiga soo marayaa waxaasaanu ka cabanaynaa halkaasaanu ku dhaqaaqaynaa halkaasaanu assembeliga aanu isugumana ku dhammaysanayna security ciidankii noo keena qaabkaasaa la maraa xisbiyadu waxaa ku leeyahin xarumahooda inay dadka ku shireen ay hadlaan laakiin ka hor waa inay sii sheegaan marka wixii oo dhan baa ah maaragtay wax walba madaxa lagaga fadhiisanayo oo sharciyaddii aynu dejisinay ayaan la raacayn marka anu waxaa ku talinaya sharciga wixii wax la qabanayo waxay keenaysaa waxay dhib leedahay marka wax lagu dhawaaqo taa imaka maxamed shaaca sheegayey mudanabku waxa weeye wixii qabiil baa laga dhigay xisbiyadii qabiil baad arkaysa ayoo ku taagan oo magacyadii reeraha ree hebel kursigaasaa la siiyey ree hebel baa halkana waxay ku dhisayeen combalid waa arrin aada u foolxun bari dhaweyd waa taallaa anugu xisbiyadiisa waxaa nin tol wanaagsan wada doona tollaan buu dhaxlaa waa kulmiye ka daaya matel waxaad eegaysaa xisbiyadu maanta doodkaaha kelimeena xisbiyaisay u dhisan yihin oo way ka duwantay tani laakiin waxa weeya in la minimayskareeyo amba la joojiyo habku dhaqanka la dhex gelinayo dimuqraadiyada qabiilka waxay keenaysaa reaction xun tan imaka eeg nin baa hadda la isku haystaa gabadha mushkiladu weyni kama taagna waa waa riyaraac dee maanta waa komishineero waa la ansixiyey nin xaq u lahoo ka saari karaa madaxweyneaan ka saari karin maxkamadun baa ka saari karta oo loo ashkito oo go-aan gaari karta marka waxa weeya wixii markaa doctor jabeer waxa lee reer baa daba joogo xalay waxa daawanaya buur madow oo dee wuxuu ku hadlay qabaayil eedaynayay haddana maaragtay laleeya go-aan reerku u dhayay xumaan bay keenaysaa marka ummaddii shicibka ahaa ee babligii baa la sumaynaya dadkii ehelkaa walaalaha la isku diraya xuseen madoole aan weydiiyo xuseen haddii iminka tusaale ahaan xalkana waynu ku soo dhawaananaa miyaan la odhan karin waa way laban laabatay qabyaaladii marka asxaabta nooyaga habdhaqanka socda xuseen aan taa hore wax ka iyar kaga yar noqdo horta banaanbaxa iyo mudaharaad waxaan dee lagu baaqay xisbigu sameeyey ma ahayn wuxuu ahaa xafiiskiisii buu dadkiisa ugu yeedhay xafiiskiisa hore meel la hofsac qaadanayo ma aha oo xafiis rejistarid ah diiwaan gashan inuu ummaddiisa iyo taageerayaashiisa wax ku gaadhsiiyeen oo uu madax bannaan yahay weeye marka horta ta layska hortaaga waa taa kulmiyo waynu ogeynoo garoonkii ka soo horreeyey xaruntiisa inta basaas lagu soo guro oo la dhigo oo stage halkaa laga sameeyo platformkii laga hadlaayey ayaa mararka qaarkood weliba laga soo dhaqaaqa halkan annagu waanu dhaqaaqayna maanu odhan mudaharaad baa la samaynayaa maanu odhan xafiiska ha laysu yimaadaan layn war baa loogu sheegaya marka horta ta layska hortaag ta layska hortaag ma qaadan wax sharci u qaadan ma jirin xafiiskiisu ugu yeedhay dadka maantana xafiiskiisu ugu yeedhanaya berrina waa loogu yeedhan karaa xisbi walba
hadaad maalintaaba xisbigu isagoon qaadanin uu mudaharaadii xukuumad jirto oo sharci loo boolis lina joogto maxaa wadani kaga duwaya kulmiye anugu kuma odhan kaasina sharci buu ahaa kanna waa sharci ku melihi waxa weeyaan barosharka barasharka uu xisbigu samaynayo ee sharciga ka baxsan hadduu shidee sharciga ka baxo sharcigu ka baxay maalintaanmaba husanba inuu sharci ka baxayo inaanu ka bixin qofku waxaa la ogaada markuu sharciga ka baxo dee markuu farka galo habeenkii baa la xidhxidhayay dadka oo lasii xidhxidhay oo xogayigu ku xidhan yahi oo ka daba tegay weliba afiyeenkoo la xidhay sidi sooyag baa lagu daray habeenkii baa dhagxaan la dhigay habeenkii baa xafiiska lala sii wareego technical la dhigay marka horta ma sharci darray ku hadleen mise sharci bay ku hadleen ba lama sugin moogtay maxamed qodobkan uu leeyahay shuruudda ku sheegayo waa inaanu ka mid ahayn xisbi iyo urur midnaba siyaasadeed oo kama mid aha buuri maxamed cismaan fadal isagoo risaangareeyey oo miidiihu qoray oo xubinnimadii iyo xisbigiiba ka baxay ayaa loo soo magacaabay commission waa la diiday waxa lagu qabtay oo la mari waayey kana madax bannaan yahayd asaa la yidhi taasaa qabanaysa kana madax bannaan yahay maxay u qaban weyday cabdirashiid riyara wasiir buu ahaa golaha dhexe ee kulmiyana wuu ahaa waa kaa hadlaya kulmiyee nulayleh ee aynu fideogiisa aan kaa tusi karo imanka moobailkayga kaa tusi karo isagoo leh kulmiyeenu leh aan kaa tusi karo meelu kursaan gareeye lama hayo ilaa imanka golaha dhexe kaarkiisiiba waa taa dee lasoo sawira miidaha lasoo dhigay isna sawirkiisa halkan kugu haya markaa ninka caynkaasa cidda isku adkaynaysaa horta iyadaa dee horta doorashadiida taas waa ishu kale maxkamadda lafteeda maxkamadda lafteeda haddii calaamad tusaal saarin ma inoo dhisantay maxkamadda lafteeda ayaa kalsoonideeda kalsoonideeda ummaddu yaa garsoore maantana la magacaabayo barrintana la eryayo laakiin wasiirka cadaalad markaad ahayd guddi xuseen soo sidaasun maxkamadduna umay dhisnayn shuruucduna umay dhisnayn sidan wax waliba may ahayn xubnaha komisha kuna goobaha kamay kala imanay dastuurka la furo oo hay-adaha la kala madax bandheeyo oo hay-ad walba arrinkeeda loo madax bandheeyo oo ay mid walba mustaqilo u shaqaysato eeka daadeer la saxmi maayo
walaal horta xildhibaanka wuxuuna gaarsiiye waxba ma jiraan qodobka maalin dhaweed maalin dhaweed waxay ku baaqeen shir qaran waad arkaysa shir qaran waxaa loola jeedaa waa reerihii baa loo yaa loo jeedaa sagaashan iyo lix sideeddii ay baynu ka gudubnay shir beeleed dastuurkan aynu samaysanay qodobka soddon iyo toddobaad wuxuu leeyahay qarankan dadka shacabka somalilan ilahay karaamusiiyo wuxuu ku maamuusay qaran waxaa u matelaya golayaasha qaranka ee jira golo kale iyo shir qaran oo kale oo horta dhici karo iman karaa ma jiro waxa weeyaan hay-addii doorashooyinka wada dhaliila waxay yidhahdeen ma jirto hay-addii sharci dejin jirna wuxuu ku yidhi ma jirto hay-addii garsoorkuna wuxuu yidhi ma jirto maxaa jira haddaba aynu isaga weydiinno waxa weeye halkanay ku caddahay qodobka saddex iyo tobanaad bay ku caddahay sababta maanta cabdirashiid xilka looga qaadi karo waa maxay waa isagoo shaqo gala waa maxay waa isaga oo sameeya imbarshalitigiiyo barshalitigiisii macnaha dee eex sameeya oo musuq maasuq ku kaca markaasay xaq u leeyihiin inay ama inay haa shuruud dee goorma waa markuu shaqeeyo waa markuu shaqeeyo haddaanu marka hore jirinna waa marka shaqeeyo waa markuu shaqeeyo haddaanu marka hore buuxin laakiin laakiin waxaan doonayaa xusin imika wada dhaliishaan tusaale ahaan imika waxay jiraan Baarlamaanka waxa jira, ka waxa xukuumadda ka ma jirto.
khaldanaadaan ama waxa ka dhaliil hala yeeshaan laakiin soo waxa Maxkamadda khaldana ma jirtaa sharciga inoo baa jira intaasu maaha war waxaa inoo jiraa sidaa ha ahaado sixid buu u baahan yahay waxaanay u shaqayn laayeen murankan u bixi laayeen oo u soo noqnoqonayaana mar walba ciddii talada haysa sidaa ku haysa jeclay taha sidaa ku hayso ayay jeclaa taha ciddii dabadda u baxdana way u muuqataa ma garanaysaa marka waxa weeye waxaa inoo muuqda hay-ado mar walba meel uun wada maraa oo aan isjeegaraynayn oo waxaan muranka dadka u soo saaraya ee makhaayad walba geynaya in lagu murmo gabagabadii- hay-adihii baa shaqadoodii gudan Cabdi, karaya soo gudan anuu laba meelood baan saxaya Haye.
mid waa komishiga doorashada midna waa hay-adaha qaranka ee dhisan ee baarlamaanka labadan xubnood ka nagala joogeena komishiga doorashada waa hay-ad madax bannaan xukuumadda kuma tirsana way ka tirsan way ka madax bannaantay madax bannaan odaa dhegayso adeer way ka madax bannaantay tusaale waxaan kuu siya sharcigu wuxuu leeyahy si madax si waxaa ku qoran waa hay-ad madax bannaan sina looma faragelin karo ma garatay aniga markaan komishiga geliyey maxamed xaaji ibraahim cigaal baa ayaa i magacaabay allah u naxariisto allah ha u naxariisto Waay.
waxaa markaa maanaan u axanayn Waay, meesha ninka waa- haddii lixda xubnood markay yimaadaan cid kasta ha keento toddobada xubnood ee la dhaariyo kitaabka ay mareen iyo xilka ay hayaan waa in lagu aaminaa way qofku maaha neef colo lumaya kitaab buu maray iimaan buu leeyahy diin buu leeyahy ka diidaana waa waxanba ma aaminsan marka Waaye, maxaa- waxa weeyaan markaa xilka ay hayaan waa in lagu ilaaliyaa xisbiyadu wixii gefa iyo xukuumaddiiba madaxweynu mid buu ku leeyahy ma xukuma wuu ka madax bannaayay kumishinu wuxuu ku leeyahay hadday xadgudbaan guddi baadhiseed inuu magacaabo guddi baadhiseed inuu magacaabo guddigaasi ay soo taladii keenaan marka uu baarlamaanka u gudbiyo baarlamaanka cod u qaado midunbaa isaga looga baahayay securityga xagga amniga xukuumadda iyo bajad wixii looga baahdo Waay.
inta kale waa laga madax bannaan yahay waxaa yimid tan xubnaha lagu murmayo dee waxaa la yidhi war haddii meeshii dee masaajid laga qayliyo haggee loo kaca baarlamaankii waa ciddii kala reebaysay iyagiiba ansixiyey majority xaddhaafi weli waa go-aankeenu ka ugu yar baa konton cod helay Waay.
afar iyo lixdan baana joogay marka guddoomiyaha laga reebay halkana raacay cabdilaahi xalka raace waxa weeye Maxaa xalaysaa?
institutionada samaysanee dalka ka jira Hay-adaha dowliga.
waa in la aaminaa oo la ugu kalsoonaado ciddii waxaad diidaysaa hadduurta ha ashkatooto haddaynu idhaahdo madaxweynuhu madaxweyne maaha maxaan ku leehay maxkamaddii maxkamad maaha baarlamaanka wuxuu gaaray waxa maaha de we are nothing marka kulligee waxa weeyaan inna waxa miniin Waay, marka xil- xuseen adoo soo koobaya een, xal maxaad u aragtaa kelmadda xalka war kara war Maxaa anigu haystaa?
war Tan iyo afartan sekund.
anigu war- anigu xalka waxaan u arkaa xubintaasi Waa- waa xisbiga- xubinta xisbiga weyn.
anigu xal waxaan u arkaa xubintaasi may buuxin shuruuddeedu waxay ku dhisan tahay ansixinteedu waxay ku dhisan tahay warbixin baadila ayay ilaayba ku dhisantay Marka xal- madaxweyne madaxweynaha oo tusaaleeya oo idhaahdo war sharuuddaa maan ilaalin markii hore maan ilaalin waanay kugu sugan tahay I- istiqaalad bixi istiqaalad bixi meeshuu doona ee kale wasiir ha ka dhigto laguma haysto xilkii kale ugu dhiiba ha u dhiibo ma garanaysaa inuu madaxweynuhu fududeeyo halkaas oo hawl yareeyo iyo inuu isaguba risaangareeyo oo qaranka dhibaatada ka dul qaado labaduba labaduba way keeni karayaan Ta maxkamadda la- haddii se lagu talagalay lagu talagalay inay dee murankaasi jiidaado oo dhagaxii lagu gudban uu noqdo oo amba doorashooyinku hays liixaana kusii joog ay noqoto ama kuwii kuugu shubi lahaa ha noqoto ay noqoto dee waa taa waa taa kumaan darin Waay.
Waay.
Maxamed, eh, soo ururi.
waayo waan soo ururin waan soo ururinaya xalka xalku waxa weeye xisbiga waddani inuu oggolaado komishinkii oo aynu doorashada u dareero oo ay muranka ka saaraan inay doorasha inoo qabsoonto xubinta uu ka hadlayo qodobkaa saddex iyo tobnaad baa sheegaya marka uu shaqo galo way soo dacweyn karaan madaxweynaha guddi u saaraya golaha lagu celinayaa golaha kacqab waxba saasay ku dhammaanaysaa waxaa la yidhaahdo maantayto waxaynu u baahannahay doorasho inaynu qabsanno waynu ku ceebaysanaa golihii wakiiladu intaa inay fadhiyaan golihii deegaanku intaa fadhiyaan cidda ilaa iyo iminka saddexdii sannadood ee ugu dambaysay hor fadhidaana waa xisbigan waxaan leeyahay Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Xalkiina aad iyo aad baad mahadsantihiin.
waxaa barnaamijkan falanqaynta jimcuhu uu idinka imanayay dhegaystayaal maanta magaalada hargeysa waxaa barnaamijka martidigu ahaa xuseen axmed caydiid mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani ahna xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada maxamed jaamac axmed waa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye waana xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ahaa oo ka qaybgelayey guddoomiyihii komishinkii ugu horreeyey ee somalilan ay yeelato ee doorashooyinka cabdilaahi cabdi xaaji cumar dhammaantiin waan idinka mahadcelinayaa wakhtigiinna dhegaystayaal barnaamijka inta ayaan ku soo gebagabeynayaa waa khadar maxamed cakulle oo barnaamijka soo saaray isku soo duway idinla socodsiinaya oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo